أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabel akhbaari ayaa maanta baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaari lagu gaadhsiiyo murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan maamul goboleedka gaalraaca jubbaland ayaa sheegay in dowlado shisheeye ay ka dambeeyaan xiisada ka taagan degmada bildaxow ee gobolka gedo howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada gaarisa iyo laamuwe ee xoogga ku haysataa saliibiyadda kenya waxaa la baahiyey sawirada qaraxyo khasaaro culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose wilaayada islaamiga gedo ayaa gurbada caafimaad gaarsiisay qoysas ka soo barakacay degmada beledxaawo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay gobolkaasi maktabka daacwada wilaayada islaamiga baaya ayaa dowladdii inay hoos soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo munaasabad ay diyo ku kala qaateenna laba beelood oo walaalo ah ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay labayo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatana isagoo dhan kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaari lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan ad warbixinta filimkaasi waxaa inoo hayay xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo soo daawaday
filimkan oo soconaya wax ka badan laba daqiiqo waxaa baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya inkastoo wakhtigiisa uu yar yahay haddana waxaa ka buuxa macluumaad fara badan oo farxad gelinaya quluubta dadka muslimiinta dhanka kalena cara ku abuuraya cadowga allaah ee duulaanka shareeca ladirirka ah kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga waxaa filimkan laga soo saaray weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka gumare oo ka mid a deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan halkaasoo ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen wuxuu filimka ku bilaabanayaa taqadumka ciidamada mujaahidiinta iyo rasaasta qoryaha ka dhacda oo sida darandoorigi oo kale ugu hoobanaysa difaacyada cadowga sida caadada ah maleeshiyaadka murtadiintu markaay maqlaan dhammacda kulul ee mujaahidiinta dhankooda ka imaanayso waxay ka firxadaan difaacyadii iyo goobihii ay ku sugnaayeen waxaana la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo sida ari dhurwaa galay oo kale u cararaya hoodka iyaga oo ay ku socoto xabadda mujaahidiinta filimkan kataa'ib al ikhbaariya ay ka soo saartay deegaanka gumare ee wilaayada islaamiga hiiraan waxa uu qeyb ka yahay aflaam jihaadi ah oo maalmihii ugu dambeeyey kataa'ib al ikhbaariya ay ka soo saaraysay howlgallada ciidamada mujaahidiinta iyo xasuuqa maleeshiyaadka murtadiintu ay kala kulmeen weeraradii barakeysnaa ee ka dhacay bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan أعز الله جندا حكموا الدين فعال
maamul goboleedka gaalaraaca jubbaland ayaa sheegay in dowlado shisheeye ay ka dambeeyaan xiisada ka tagaan degmada beled xaawo ee gobolka gedo sida warbixintani uu ku eegayo cali aadan cabdulaahi cali yare iyada oo maalmo ka hor maamulka ridada ee la baxay jubbaland laga farmaroojiyey gacan ku-haynta magaalada beled xawo ayaa ku-xigeenka madaxa maamulkaasi maxamuud sayid aadam uu ku eedeeyey kooxda ridada in gobolka gedo ay ka abuurayso colaad ay gadaal ka riixayaan dalalka masar iyo eritereya murtad maxamuud sayid aadam ayaa sheegay in xasan garguurta iyo kooxdiisu ay wadaan qorshe ka dhan ah bulshada soomaaliyeed oo lagu doonayo ayuu yidhi in colaadaha iyo khilaafaadka ka dhex jira dowladaha geeska afrika loo soo xawilo gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka gedo dagaal maalmo ka hor kooxda axmed midoobe looga faramaroojiyey magaalada beled xaawo ayuu madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ku micneeyey mid ay ka dambeeyaan dowladaha masar iyo eritereya isagoo wacad ku maray in marnaba aanay ka tanaasuli doonin gacan ku-haynta magaalada islamarkaana ay ka hortegayaan awaamiirta khaldan ee kasoo baxaysa ayuu yidhi kooxda villa soomaaliya deegaanka waxaa ka jira aragti kooxda xamar ay rabto inay deegaankan ka hirgeliso oo fikir baan isku hayaa shaksi kama hadlayno waxaanu dadaalaynaa dowladaha golobalka adduunka geeska afrika waxa laisku haysto oo interesada dowladaha ka dhexeeya khilaafaadkooda inaan loola soo rarin oo deegaanka iyaga aan la keenin oo laga dhigin meel colaadeed awrba annaga maaragtay ka soo kabanayna burburkii hore baa waxaad moodaa aragti eritrea iyo masar iyo ay leeyihiin oo rabin gobolka loo soo wareejiyo waa mushkiladda bilaxa oo ciidamada ka dhexaysa nasiib daro waxisfahay waa aragti aragti xamar laga soo daminiyey oo deegaanka nabadgelyo xumo ka abuurtay ciidamada la tacaala weeye oo maaragtay mushkiladda oo xarumihii ay deganaayeen intay ka soo baxeen xaggan waqooyiga magaalada badaxa wadiis ka samays weye mid hadda cabashada keenayso walaalow badaxa oo gacanteeda kama baxayso meel ilaahay deegaan ee aan leenahay qarniyaal iyo qarniyaal waana waana deegaanka iyagi cid xaranaysa cid gacanteeda ka bixinaysa ma jirto ciidamada dowladda federaalka waxa la yidhahdana ma jiraan annaga dowladda federaalka aan nahay dowladda federaalka dhismeedkeeda waa laba heer heerkii dowladda dhexe iyo heerkii dowladii goboleedka ama dowladihii federaalka xubnaha ka ahaa weeye labada ciidanna waa laba ciidan oo dastuuri ah marka amarka muqdisho laga soo bixinaya markuu meesha ka baxaa deegaanka deganaashu helaya marka amarkaa khaldan inuusan shaqayn weeye waxa annagaanu ka hortegayno weye soomaaliya dan ugu jirin hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyada oo maamulka kooxda ridada ugu magacaaban gobolka gedo ay saacadihii lasoo dhaafay xaqiijiyeen in saraakiisha ciidanka itoobiya ee ku sugan degmada doolow ay muddo saddex cisho a u qabteen in taliyaha sirdoonka ee kooxda villa soomaaliya ee gobolka gedo cabdirashiid jaran iyo maleeshiyaadkiisu ay kaga baxaan magaalada beled xaawo dhiilo colaadeed ayaana halkaasi ka taagan waxaana socda abaabul xoogan oo labada dhinac ah iyada oo kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka jubbaland lagu soo waramayo in lasoo dhoobay deegaano kaabiga ku haya beled xaawo halka kooxda ridaduna ay halka kooxda ridaduna ay gudaha magaalada beled xaawo ku daabulayso hub iyo ciidan fara badan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada gaarisa iyo laamu ee xooga ay ku haysato salbiyadda kenya qarax xalay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen ee deegaanka la foole ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay fariisiin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaankaasi waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka saddex kale ay ku dhaawacmeen dhanka kale gedo mujaahidiinta ayaa xalay qaraxa ku weeraray guriga gudoomiyaha maamulka ridada degmada buurdhubo murtada xasan maxamed cali waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa dhanka kale jubbada hoose qarax shalay ka dhacay xafaafka hore ee xerada kufaarta kenya ee degmada afmadow waxaa ku dhintay hal sarkaal oo kenyaati ah halka laba askari oo isla kenyaati ay ku dhaawacmeen dhanka kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen kunyo salibiyiin kenyaati ah oo ka baxay deegaanka weelmareer kuna sii jeeday yumbis ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya kamiinka waxaa lagu burburiyey gaari beeba ah waxaana baktii dhaawaca ku noqday askartii kufaarta ahayd ee la socotay gaariga beebaha ah ee la burburiyey dhanka kale gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka mararaane ee gobolkaasi waxaana jiray khasaare cadowga lagu gaarsiiyey halkaa waxaa la baahiyey sawirada qaraxyo khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa dhowaan la baahiyey sawirada qaraxyo si ba'an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose qaraxyada ayaa lala beegsaday kolonyo murtadiin ah gaar ahaan kuwa loo yaqaano alfa guruub ee ka tirsan nisa oo ka soo baxay magaalada muqdisho sawirada la baahiyey oo gaaraya ilaa afar iyo toban sawir waxaa ka muuqanaya sida qaraxyadu ugu halaagsameen maleeshiyaadka murtadiinta alfa guruub uguna burbureen gaadiidkooda sawirrada ugu horreeya ayaa lagu arki karaa sida qaraxyadu u burburiyeen gaadiidkii ay wateen cadowga iyadoo lagu arkayo mid ka mid ah gaadiidka qaraxyada haleelay oo saaran geedaha iyo sidoo kale hilbaha murtadiinta lagu soo aftiray howlgalkaasi kuwaasoo iyagoo gogo'an lagu arkayo sawirrada qaybaha dambe ayaa lagu arkayaa agabyo ciidan oo murtadiinta ay uga carareen goobta kuwaas oo ugu dambayn la wareegeen ciidamada mujaahidiinta qaraxyada ayaa haleelay laba gaadhi oo cabdibilayaal ah waxaana halkaasi ku dhintay sagaal askari oo murtadiin ah oo ka tirsan maleeshiyaadka alfa guruub ah oo qaar ka mid ah hilbahooda duurka laga soo aruuriyey iyadoo murtadiinta qaraxyada lala beesaday ay horay u sii jiiteen mid ka mid ah cabdibilayaashii laga qarxiyey halka midkii kale iyo agab ciidan oo ay goobta uga tageen ay ka soo muuqanayaan sawirrada la baahiyey mahadsanid marwaan wilaayada islaamiga gedo ayaa gurmada caafimaad gaarsiisay qoysas ka soo barakacay degmada beeled xawo oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayadaasi casaam carafaat ayaa warbixinta warkan eegaya wilaayada islaamiga gedo gaar ahaan maktabka caafimaadka ee wilaayada waxa uu gurmad ballaaran gaarsiiyey qoysas badan oo kasoo barakacay magaalada baled xaawo dagaaladii u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo kusoo barakacay deegaanka tolobarwaaqo qoysaska in la gaarsiiyey gurmadka caafimaadka ayaa waxay tiradeedu gaaraysaa ilaa iyo toddoba boqol oo qoys iyagoona loo sameeyey baaritaano kala duwan iyo daawooyin la siinayey intay socotay daawaqaybinta iyo baaritaanada ayaa waxaa halkaasi kula kulanay guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan dardaaranka aan siinayno waa dardaaran iska cad dadka soomaalida oo muslimiinta inay wax fahmaan baa fiican marka ma ninka dadka shacabka dhibaataynhayo oo dhacahayo oo dilahayo oo kufsanahaya nabad ilaalinhayo mase ninka lagu soo qaxahayo marka colaadda iyo dhibaatadu ay dhacday naftooda iyo maalkooda markay dadku baryageli waayeen dadka ay ku soo carareen oo haddana maaragtay amniga helay oo caafimaadka iyo daawada helay baa nabad ilaalinhayo marka waxaan leenahay dadku inay mustaqbalkooda ka fakaraan aayahoodana ay dhadhamiyaan waa munaasib waxaa kaloon u sheegaynaa meesha lagu dirirahayo dad tiradoodu yar tahay baa barakicinaya dadkaas muslimiinta oo kumanyaanka qof dhaafaya waxa barakicinaya dhibaatada u geysanaya waa dad yar oo farakutirisa weeye waa dad hadday damcaan inay iska qabtaan maaragtay ay iska qaban karaan waxaan leenahay marka degmada balaxaawo waxaa ku nool dad muslimiina oo fara badan oo kumaan kum ah dadka maanta dhibka u geysanaya dad tiro yar oo taya yar weeye waxaan leenahay iska qabta iska dhiciya la dagaalama af iyo adinba kula dagaalama deegaanka adinkaa u dhashay adinkaa ilaahay idin makaniya adinkaa mas-uuliyaddeeda maalinta qiyaama ilaahay subxaana idin weydiinaya gaalo waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala nafteedana wuu banneeyey in la dilo maalkeedana wuu banneeyey in la dhaco waxaa weeye cirdigeedana sharafteeda wuu banneeyey dadkii marka noocaasa inuu adinka idin bannaysto arrin khalad ah weeye waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed oo ku nool meelaha riddadu ay ka taliso ha iska qabtaan riddada iyo gaalka iyo gaala raaca way iska qaban karaane
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mida dadkii la gaarsiiyey gurmadka caafimaadka ee loo sameeyey baaritaanada iyagoona ka mahad celiyey gurmadka ballaaran ee la soo gaarsiiyey una duceeyey mujaahidiinta waxayna sidoo kale sheegeen inay baahi weyn u qabeen gurmadkan la soo gaarsiiyey ee dawaqaybinta beled xaawaan ka soo cararnay madaafiicdi baan ka soo cararnay ilaahay baa ku mahadsan haddana meel nabadgelyo aan nimid marka daawana waa helna iyo soo dhoweyn inta ka dhexe wallaahi maasha allah ilaahay baa ku mahadsan dadka barakacay waa lasoo dhoweeyey daawo samafalaha la siiyey qofka xanuunsan aad baa loo daaweynayaa daawo ku filan oo tayaleh baa la siinayaa ilaahay baana ku mahadsan xarakada mujaahidiinta iyo maaragtay soo dhoweynayso ilaahay baana ku mahadsan dadkana way caawinayaan soo qaxay iyo deegaanka dadka ku noolaa iyo dadka soo barakacay aad bay u caawinayaan daawo tayaleh yaana la siinayaa anigan hadda hadlahayo daawo aanan weligay iyo allahay aanan heli lahayn qarashkeedana aanan awoodi lahayn baa laysiiyey ilaahay baana ku mahadsan waana u mahad celinaya xarakatu mujaahidiin wallahi aad baa naloo soo dhoweeyey aad baa naloo caawiyey guryaa nala siiyey daawaa nala siiyey waa maxaan ku raday tacaawun fara badan baan helnay anagu dadka soo barakacay baan ahayn oo beled xaawo waa nala wanaajiyey daawooyin baan helnay magaalada nadi baan imaanay wadanka gaalada ilaahay baa naga keenay marka daawo fiicanna waan helnay ilmihii naga wada qandhaysnaa marka walaalayaa waxaan u duceynaynaa khayri bashaara inin kugu duceynaynaa ilaahay kor ha inka dhigaan leenahay muslimiinta gaaladana allaa jebiyo maasha allah maasha allah qamco furan baana lagu soo dhoweeyey walaalaheen ayaa noo amaanay oo mujaahidiinta ah si wanaagsan ay noola dhaqmeen qamco furan wanaag dirimaad aad baa ugu fiicanah alxamdulilaah daawo aad u fiicana waana la siiyey caruurta aadeen ayaga wal xanuunsada meesha markaa imaaday anigaan hadda kula hadlaayo xataa goos baan habeen hore iyo habeen saddexaadba ka seexan waaye shalay ayaa daawo la isiiyey gooska alxamdulilaah ilaah baa mahad iskaleh marka walaalaheen allaha kor ka dhigo ilaah waxaan ka baryaynaa siday noo soo dhaweeyeen ilaa yaknu jannada loogu macsuumo markaas waxaan toban caruur aan watay toban caruur aan qacmaha aan kasoo qabtay maxaa la dhihi jiray magaalada ay ku dhasheen dhibaatada elada adiga laftiga xataa waa suureysan kartaa oo baabuur aan maarkano ishaga laba boqol dollar kaa qaadanayo ay tahay meel aad biyo iyo maarkano ishaga abaad aan u wadanin oo hoobiyo hoobiyo kugu socdo dhibaatada leedahay waa waad gareemi kartaa laakiin alxamdulilaah anuu marka horeta meeshaan maxaa dhihi jiray ma isdheheeninba maxaa dhihi jiray guryo iyo waxbaad ka helaysaa laakiin qamco aada u wanaagsan ayaana lagu soo dhaweeyey soo dhaweyn wanaagsan baan helnay gogol baan helnay alxamdulilah daawaan helnay alxamdu alshukur rabbilcaalamiin ilaah baa mahadaas iskaleh iyo walaalaheen maxalagtiishaan u imaanay oo mujaahidiinta ah marka alxamdu alshukur rabbilcaalamiin ilaah baa mahadaa iskale iyo walaalaheen qoysasan barakacyaasha gurmadka la gaarsiiyey ayaa waxay kasoo barakaceen dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada baled xaawo ee u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya xasan gurguurta iyo kuwa axmed madoobe kuwaasoo ku dagaalamay magaalada baled xaawo iyadoona shacabka uu ku soo gaaray dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed amaa kitabka daacwada wilaayada islaamiga baaya ayaa dowladiinaha u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo bashiir muuxidiin abuayman ayaa warbixinta warkan inoo haya weli waxaa deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee baay si toosa uga socdaa xamladii loogu magacdaray xadiidkii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee ahaa u tukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya taasoo hadda lagu sii baahiyey deegaano badan tuulada hoobashoole oo aad ugu dhow deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo ayaa la gaarsiiyey dowradan taas oo ay ka faa'iidaysteen saddex boqol iyo toddobaatan ruux oo ka mid ah bulshada deegaankaas oo rag iyo dumar ka kooban dowradan oo socotay muddo hal bil oo xiriir ah waxay xambaarsaneed duruus muhiim ah oo ku saabsan salaadda iyo shuruudeeda muddadii ay dowladda socotay ay dadka deegaanka uga faa'iidaysteen qaabkii ugu wanaagsanaa ugu horeenna waxaa munaasabadii gebagabada laga soo jeediyey warbixin ku saabsan dowladda iyo waxyaabihii ay diiradda saaraysay unoo geeki roogna hoobashoole oo kumada degmada baydhow walaayada islaamiga baay may baan fadhiynaaha xamlo oo degmada baydhabo ka socoto dowlaad ku dhaladahan iyo nilaa gebgabaahay xamladaasoo magaasha dharaw salluu kamaa ra'aytumuuna yusalli salaada tukuda sidaan in aragdan inun tukudan aw ilaahay ley tangeedaa may baa lafaday umutamay waa salaadii onti sidii nabi muhammad untukudan oo xamladaas oo shicaar shanay asalaatu miftaaxu aljanna salaada may waa ahaan jannaada furaashew hadaf kula kulaha ay hamladan may bahaytayhi anti bulshada muslimiinta eh ee may waa salaadiyo nagato tii nabilaahi muhamed alayhi salaatu wasalaam oo daawadiisaas kadir ilaahay fadijay subxaanahu watacaala insha allahu hamladaas taase ayaan fadhiina sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka hobashoole ee dowladan loo soo xiray ayaa ka warbixiyey duruustii la siiyey muddadii ay socotay iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda casharadaasi
may waa walaayida siisimba dareemasaan hun aradun hukun hakelayaha kadeerni may waa anamay jare lixdan iyo sadesini jare hukun kaleha arag hukun kale oo hukunkiisi aad bara silay dhugan lahay silay ulaadan dhalaay hukunkaas may waa walkalay dadla baraay unoo latiininana baraayo lankin inkoynana may waa labaatan jilin oo beesadana beesee neeferinga lagadaw ganaxna noo gadaw yaha roogni haddana ma ilaahay ka mahadsanaaha unoonana baraw diinkii oun ilaahaynin abuuri ini una gudanob ilaahaynin abuuri oo laka cibaadaysadaa inanana baroodnaha niin qaado meelkasna niin kokoy tan yeedee may waa may kama hasan ilaahi subhaanahu wa tacaala iyo fadija iyo kama hasan fuma walaayida kama hasan gobol i degme iyo amiirka guud antiiba oo arrintan hagalgaada iyo kama hasan may kale ka dareey reer hoobishool ini walbaratan may waa hamiga isin dhisan geliya arag oo haytan may waa dowladan tuuliyaal badan saata amiirka siin sheegay amiiru dacwa siin sheegay tuuliyaal badan ayaa inta noo jiran maheln nasiibkiisangalangmahelnanti walaayadan hati doorisheenoo anti nagati dooridan ini afar ishan waliyati moji horta afar ete ona ninsheenaw intilayna ninkasheenaw oo waana may waa hordhaan tawxiidan la akriyaay hordhaan tawxiid iyo aridun laka akriyaay markan dadka breerobishol ma inka digay dadka jafoo jeeraano madiyoone doorido lokooy may waa ankooyane may waa dhuumadaayan walbiingasinka mogon dhuumateena doorida kooy muslimiinti dooridan aninga galadainin sheenti yangmadiyaan indaasku dib may fadaane lankii sagiire inyar dadka ilankii balange inyar ilankii inwin migile ilankii inyar inwin balange doorudun gowli degmi lankan algaal ilaahi khayrsiya may fadaane inini insocod si xatan bilawni haat iyo fadaan ilaahayan kamaadayaane mayan kamaadayaane amiirka guudanka weyni abubeyde ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay islamarkaana madasha kelimaad dardaarana ka jeediyey suldaan xasan maxamed ibraahim iyo suldaan aadan cabdiraxmaan oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee baay markan saasababtie ini salaada dadka regaah masaajida sheenan jamaacooyinka likoyan hanraabti diya katukot yaa fadla badan widibo haddii masaajid koyo batin safka safka kadambe red jaroon fadla badan warja saasu markan tan salaadan anta gaabanaa kugbahe waryable dedaalaahaytan dedaalkin anta kadaram dadkii may waa jiilki geeka diinta dadka maamul fadaayeetin waanata geeka halkin eedban wanaagsanya gaalayaaba guurtey hoob gaalal waaye dadki arad maamulu fadeen gaarjon udlaad nagada fadeen gaarjon gaariyin nagada fadeen atin haka dhowaada dedaalka dedaalka dare maysan lana reer ruban shool eedi eeda la tawfiida hasin hasin waafaqti alxamdulilah walaha ta arday la sina dardaarmahay maata firiska may la reey walaha hobs roro mareer lum dhawa foran roro leeha walay waana hata la siin kana nago hay ardayda hor dadku horan ka heena buraarigay ma horan ka heena la lisin leeya ilaahay hors arday siin buraarigi khayri khayr badan waa hortuba arday la siin ka tuhmaay walaal hasiin kor qaaday intuun tuule hasiin kor qaaday in tika taabla siin sheenay isaasan lana tankala madiana taafkay oo nogobadii ka hadalaw anti hatta ardeeda la siin sheegay galantiin ay ku banay inti dambana dhamaatirada ulmaba ilaahay seegna siibay ardeeda ee oroodinka jarte bidateedinka jarte miirkasta biruugde asalkii horolankii ulma ee la argoon haaday aawow hoobleer lambeerlin falaambo halaagolin lafoofambo saadolin waraabyaoleel argaayme kooy ardeed walaka baray kitaabkonkin akriyay malherfane malhela jarne tawfiiga ilaahay dad hawaafiji alxamdulilah ulmaadayaaba kitaabsha la wareegdo hayta geeglan walku qaadad leyla waaysinya dadkii walku qaadad ilaahay siinka weel taasna waa siinka do'aayan alxamdulilah horey xamlada salaada waxay sidoo kale gaartay deegaano badan oo hoosaga magaalada baydhabo kuwaasoo wax badan ay ka faa'iideen dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaasi mahadsida wayman walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda islaamiga landulus xilgan waa nagaintaas waad ku mahadsantiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madan laha insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu